imminka waxaynu akhrinaynaa warqaddii labaad oo yooxanaa cutubka koowaad runta iyo jacaylka anigoo odayga ah waxaan salaamayaa murwada la doortay iyo carruurteeda aan runta ku jeclahay keligayna ma aha eh laakiin xataa waxa jecel kuwa runta yaqaan oo dhan runta inagu dhex jirta weligeedna inagu dhex jiri doonta aawadeed nimco iyo naxariis iyo nabad ka yimaada ilaaha aabbaha ah iyo ciise masiix oo ah wiilka aabbaha ayaa inala jiri doona xagga runta iyo jacaylka aad baan ugu farxay markaan arkay carruurtaadii qaarkood oo runta ku socda waana sidaynu aabbaha amar uga helnay oo haatan waxaan kaa baryayaa murwooy sidii anigoo aan kuu soo qorayn amar cusub laakiin kii aynu tan iyo bilowgii haysannay kaasoo ah inaynu isjeclaanno tanu waa jacayl inaynu amarradiisa ku soconno amarkiina waa kan waana sidaa tan iyo bilowgii u maqli jirteen inaad ku socotaan waayo qaa'inno badan baa dunida u soo baxay waana kuwa aan qiran in ciise masiix jir ku yimid kaasu waa qaa'inka iyo ku masiixa ka gees ah iska jira si aydnaan u khasaarayn wixii aynu falnay laakiinse si aad abaalgud dhan u heshaan mid kasta oo dhaafa oo aan cilmiga masiixa ku sii socon kaasu ilaah ma leh laakiin kii cilmiga ku sii socdaa aabbaha iyo wiilka labaduba wuu leeyahay haddii nin idin yimaado oo uusan cilmigan idin keenin gurigiinna ha soo gelinina hana salaamina waayo kii salaamaa wuxuu ka qayb galaa shuqulladiisa sharka ah in kastoo aan hayo wax badan oo aan idin soo qoro ma aan jeclayn inaan warqad iyo qad idinku soo qoro laakiinse waxaan rajaynayaa inaan idin imaado oo aan afkayga idinkula hadlo si ay farxaddiinnu u buuxsanto carruurtii walaashaada la doortay way ku soo salaamayaan